wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in wadahadallo horudhac ay u furmeen ururka ONLF iyo dowladda Ethiopia madax ka kala socota labada dhinac ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin dalka Kenya ilaa ay haatanna ma caddo waxa ay ka wada hadlayaan iyo muddada uu socon doono wadahadalkooda wadahadalladan ayaa maxamed cabdisandheere waxa uu ka wareystay afhayeenka ururka ONLF cabdulqaadir xasan hirmooge ha shirkaas saaka gelinkii hore geeska africa ka bilowday welina inuu lagu guda jiro un baan ku wadnaa wax ka soo baxay oo de xag dhinacyada ay ay soo saareen weli ma jiro badanaana wadahadalladaas oo kale labada dhinac iyo qolada dhexdhexaadinaysa ayaa iska afgarta sidii saxaafadda loola wadaagi lahaa marka weli kulankiin baa lagu maqan yahay waan gartay marka ayaa uga qayb galay jabhadda afar mas-uul baa xagga iyaga ka socotay xagga ethoobiana afar baa ka socotay ma noo magacaabi karaysaa qaarkood kuwa iyagaan magacaabi karaa marka xagga anaga hogaanka arrimaha dibadda oo ah madaxa guddiga wadahadallada iyo xogeyaha golaha dhexe iyo doctor cibaado xirsi oo guddiga fulinta subic cabdiraxmed oo guddiga fulinta marka afartaasaa dhanka naga mateleysa waan gartay dhanka ethoobiana afarba afar baa mateleysa waan gartay waxaan ugu maqaalaa in madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar isna jooga meesha waa kamid baan maqalay waftiga etoobiya laakin afar un baan si rasmi naloo soo gaarsiiyey inay inay dhanka etoobiya tira isu dhigantun baa imanaysa kulle labada dhinac waayo cabdiqaadir waxaan jeclahay bal in taariikhdii wadahadallada etoobiya iyo jabhadda onlf inaad guudmari igu samaysid waa taarikh dheer wey waayo waxa laysku hayaa wax weyna sidaad og tahay sida dadka soomaalida ay qaar badan u fahmaan ma aha dadka soomaalidii wadahadallada dheooda aada u yaqaanaan waxay ku mahmaahaan oy ku furaan shirarka aan wadahadallo aan heshiino markay wadahadalladu siyaasi yihiin uma dulman iyo dadkii dulmahayay ama gumaysto iyo la gumaysto ka dhexayso marka laba qowmiyadood oo isku diidan dhaqanka afka siyaasadda dhaqaalaha juqraafiga taariikhda iyo diintaba ku kala duwan ay ishayaan way ka duwan tahay marka laba raas oo soomaali ah ama laba jilib oo soomaali ah oo isku ceel iyo isku biyaa iyo inta isku qabtaan ama qof ku kala dhinto ama labo ama xoolo ku kala maqan yihiin ama ceel iyo biyo daaq la isku qabto yacni wax ka wax sahlan weye aan wadahadal aan heshiina weye saasay ku imanaysa laakin tani sagaashi siddeetan iyo sagaalkiibaa markii uhoreysay onlf iyo t b lf ay sor fadhiisteen oo dawladda sudan na dhexdhexaadinaysay sagaashankii dabayaaqadeedii baa haddana aan sudan ku kulanay khartuum bishii july sagaashan iyo kowdii baan haddana ku kulanay meesha la yihaahdo addis ababa safaaradda sudan dhexdeeda marka intii xilligaa ka dambeysay ilaa afartameeyo kulan wayna dhex mareen oo harar ka dhacay oo dirdhaba ka dhacay oo adhisabo ka dhacay oo qabdaaro ka dhacay oo jigjiga ka dhacay oo dhagax buur ka dhacay oo nairobi ka dhacay oo dibadaha ka dhacay dubay iyo meelo kale oo dibadda hore yurka dhexooda ka dhacay marka arrimaha waaweyn baa laisku diidan yahay wan garta kolka marka taariikhdaas soo maray hade haddana dawladda kenya dhexdhexaadintii udambeysay wade oo hadda ku dhex jirto waan gartay kulan horaa jiroo nairobi ka dhacay isagana oo aan guul laga gaadhin maxaa kan maanta socda soo celiyey ayaad nooga sharxi karaysaa kulankan horta wuxuu bilowday laba kun iyo laba iyo tobankii markii rosarihii hore ethoobia uu dalbaday marka uu dawladda kenya ka dalbaday madaxweynihii hore ee kibaki isagoon kulankii bilaabmay buu malesna dhintay dib buu ufurmay laba kun iyo saddex iyo tobankii mudduu socday ilaa lix kulan baa dhacay waxyaabo iska bidaaya ama bilow ah waa lagu heshiiyey laakiin waxyaabihii asaasiga lagama heshiinin waxaa hakiyey dhanka etoobiya oo diyaar garowgoodu uusan dhamayn islamarkaana marxalad kala guura marayay hadda waxaan la isleehay hadda waxaan isleenahay isbedelo waaweyn baa ka dhacay etoobiya duruufaheedii way isbedelayaan shucuubta lama caburin karayo isgumaysi waa dhammaaday is-addoonsi ma dhici karayso qarniga koob iyo labaatanaad shacab ka fiican shucuubta kale ma jiro shacbi ka hooseyn kara shucuubta kale ma jiro qolo ka badsan karta ma jirto qolo xorriyadda jeebka ku haysan karta iyo qolo gurnimada gurigeeda ku hayn kartaa ma jirto marka marxaladdaasay gashay waxaan isleeyahay marxaladan hadda kusoo beegmay wadahadalkani way isbedello aada waaweyn baa dhacayo oo oo maalinla ah oo toddobaadla ah oo bilo ah marka saameyn inay leeyihiin baynu garan karaynaa wayna ka muuqata hadda siyaasadda etoobiya inay isbedeladani saameyn leeyihiin xoogag cusub baa soo socda duruufo cusub baa dhalanaya xaqiiqooyin layska indhatiri jiray ama wacyiga dadka ama ama kartidooda dhaqaale ayna gaadhin baa maanta soo saartay marka ta xaqiiqadaasaa meeska iskeenaysa waan gartay marka rajada laga qabo in markan adoo duruufaha iminkaad sheegtoo dhan eegaya inay natiija kasoo baxdo oo isafgarad u dhaco intay leegtay waxaan is leenahay kolley aada ugama hordhici karo waa wadahadallo principals oo aada waaweyn oo oo ay ka talin umadeed ku saabsan oo magdhow ku saabsan oo ay ka talin iyo xorriyad iyo afti iyo dhaqaale iyo dulmi boqol jirsaday iyo jiritaanka qowmiyadda soomaalida iyo dadka soomaaliyeed oo dhan baan ayaan uhadlaynaa oo keliya hataa ma aha inaan ogaadin u hadlayno dadka soomaaliyeed iyo dulankii jamhuuriyadda soomaliya loo geysanaya iyo faragelinta iyo arrimo badan baan ka hadlaynaa marka marka waxa weeye waxaan isleeyahay duruuftan kuwii hore way dhaantaa saadaashuna way ka duwan tahay tii hore laakiin inaan aada uga hordhacano ma fiicno marka wadahadaladu wadahadalladu markay jiraan in la derso weeye oo qodobada iyo qoraalada dhinaca kale la derso oo qiimeynta dhexdhexaadka la derso oo aan xogo ku dhisna weeye markaan baan sheegi karaa mooyaane laakiin duruuftu way kaga habboon tahay kuwii hore
afhayeenka ururka onelef cabdulqaadir xasan hirmooge oo u waramayay waryaheena maxamed cabdisandheere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaan isku dayno inaan helno dhinaca soomaalida etoobiya mas-uuliyiintooda ilaa iyo haatan maanan helin haddii aan helnana idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan